assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal ku soo dhowaada waa xubinteennii murtida maanta xubinteenna murtida maanta idamka iibe waa xubinteennii isdabajoogga ahayd ama xidhiidhsanaha ahayd ee sida awrta marka la dhaamiyoo kaleento isugu taxnayd waana xubinteennii aan idinla wadaagi jirnay ee halkan aan soo marin jirnay annaga oo rabno inaan dadweynaha uga faa'iideyno haddii wax murti ah ama dhadhan iyo duluc ama dux ay ku jirto oo erayada meesha ku jira iyo sheekooyinkaas dadka ay dhex mareeni ay tahay mid haddii ilaahay kuusan ogolyahay dadka anfacaysa haddii ay tahay mid dadka anfacaysa oo mid anfacaad dadka siin kartaa ay tahay darteed ayaanu annaguna xoogga u saarnaa oo dhahnaa haddii wax anfacaada ama dhadhan uu ku jiro bal dadku ha ka faa'iidaan sidaas awgeed ayaan xubintan xoogga u saarnaa badanaana aan jecel lahay inay noqoto xubin yeelata taageerayaal dadna ay ku taxmaan waxaan jecellahay xubintan inay noqoto xubin miisaan iyo mug yeelata taasoo noqota haddii ilaahay idmahayo xubin waxtar ah oo dadku wax uun ka dhadhamiyaan waxaan ku soo qaadanaynaa marka xubinteennaas iyada ah sheekooyinkeennii taxanaha ahaa ee silsiladaha ahaa ee isdaba joogga ahaa ee isdaba yaallay qaybo ka mid a waa xubnaheennii muhiimka ahaa ee aan islahayn markii dadka looga sheekeeyo dee wax dadka u dhexeeyaa jira waxyaalaha dadka u dhexeeya ayaan islahayn oo aan isleenahay waa kuwo ka qayb qaadan kara wadaniinimaduna ma ahan haddii ilaahay idmahayo inaad un adiga keliga intaad guri dhisato aad beer qodato in raashinad soo saarto taa wadaniinimo ma aha wadaniinimada waxay ka bilaabataa inaad jeceshahay wixii xikmad ee afkaaga ku jira waa inaad jeceshahay ku dhaqanka afkaaga keli ah waa inaad jeceshahay rajigelinta iyo koruqaadista dadweynaha aad ka soo jeedo ee adiga kula nooca ah waa inaad jeceshahay waxyaalaha dhulka ka soo go'a waxa adiga gaarka kuwa a macnaha deegaankaaga ka soo go'a iyo howlo kaloo fara badan oo hadda wadaniyadda haddaan galno way inala dheeraani marka annaga wadaniyaddanada hadda aan wadnaaye waxa weeye ku hadalka afka hooyo ama dhuuxaansiga iyo shiiqsiga ama mashiiqsiga iyo muudsiga afka hooyo taas ayaa muhiim noo ah oo aan uga jeednaa xubintan murtida maanta waa aragtida fog iyo midda dhexe iyo midda dhow ee aan intaba ka leenahay ayaa ah noocaas sababtoo ah markaan aragtida fog ku leeyahay dee codka haddii la duubo waxaa macquula inuu iska kaydsamo oo uu cod kaydsan ahaado waxaa kaloo macquula haddii aragtida dhexe la dhaho dee dadku markay wax fahmaan loona baahdo in waxyaalo fara badan oo xigmadaho la aruuriyey ay helaan inay helaan dee aragtida dhowna waaba maanta iyo hawsha taagan iyo waxyaalaha aad kaga gudan karto ayaaban dhihi karnaa waxaa la yidhi islaambaa waxay aragtay wiilkeeda iyo wiil kaleento oo legdamay legdinta siaad u ogtihiinba legdintu waxay u baahan tahay tab iyo farsamooyin fara badanoo la isticmaalo sida sinsaariyo sabaaxato qonof haddii ilaah kuusuma ogolyahay raafdawaco qanjiidh dadab legdin intaasoo nooc bay u kala baxdaa iyada lafteeda ayaa qaabab badan qaababkii noocaha marka mid ka mid ah ayay wiilkeeda u tilmaantay wiilkeedii wiil kale legdamay mu waxay ta waryaa hebelow wiil ninka iska celiyatay wiilka qonof qolof ku qabayta waraa wiil kii kale ee la legdamay yaa yidhi eed waad noo wada tidhibiyo hadalka dee nin walba waad u sheegtay wiilgaa keli ama kumaada dhihin buu yidhi waad noo wada tidhi hadalka eed waad noo wada tidhibiyo hadalka markaasuu wiilkeeda inta qonof ku qabtay iyo weliba la galalaagtiyey alla anaa u sheegay alla anaa u sheegay haddaana dhihi lahayn hebelo wiilka qonof wiilkayga lama legdeen marka waxaa weeye waxyaalaha wanaagga abawaalada ah ee wanaagsanee dadka waxu tarahaya dee dadkaad u wada tidhi adiga keligaa wiilkaaga kumaada waanin haddaad sheeko waanaa wiilkaaga ku waaniso ama aad gabadhaada u sheegtay islaantaada dee keligaa kumaada waaninina ummadda oo dhan ayaad ku waanisay mahmaada maanta ee aan kusoo qaadanayna xubinteena murtida maantu waxaa weeye wedka loo siman wedka loo siman wedka loo siman ama wedka waa loo siman yahay wedka waa loo siman yahay